warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinku haynana waxaa ka mid ah fred matenge oo maanta la filayaa inuu iska xaadiriyo xarunta dhexe dambi baaris ee dalka d c i da madaxweynaha soomaaliya oo kulan gaar ah la qaatay dhigiisa dalka jabuuti caalamkana shaqaale ka tirsan waaxda tareenada ee dalka griig oo xabsiga ah loo taxaabay intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roor waa subaxnimo isniina taarikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha saddexaad ee labada kun saddex iyo labaatanka iminkana kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaleo dhammaystiran wasiirka hore wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka dor fred matiangi oo waddanka dib ugu soo laabtay ayaa la filayaa in maantu iska xaadiriyay xarunta dhexe dembi baarista ee dalka d c ida waxaa su-aalo laga weydiin doonaa howlgallow siddeeddii bishii hore sheegay in ciidamada ammaankay ka fuliyeen hoygiisa xaafadda kareen ee magaalada nairobi inkastoo laanta dembi baarista guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa e a c c wasaaradda arrimaha gudaha iyo adeega qaran ee booliiska m b s ay beeniyeen in howlgalkaasi uu dhacay safar qaatay laba toddobaad ayuu ku joogay dalka ingiriiska sagaaliyo tobankii bishii labaad ee sanadkan ayay ahayd markii uu matiangi uu ambabaxay safaruu qareenkiisa dhanstan umari ku tilmaamay mid shakhsiyadeeda sheekh ibraahim sayiid oo ka mid ah majliska culimmada deegaanka dhadhaab ee ismaamulka gaarisa ayaa bulshada ugu baaqaya in la yareeyo qarashaadka kubaxaya guurka oo uu sheegay in maalmahan oo kor u kacay ee guurka sheekhan ayaa ku baaqaya inaan caqabada looga dhigin guurka arrimo dhaqaale islamarkaasina dhallinyarada loo fududeeyo maruu arrimaani ka hadlayay ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ah guurka oo shareecada siday tahay ah in la fududeeyo guurka marka koowaad waa nasli aadam ka soo bilowday oo maaragtay inay isdhalaan aadamaha oo ay tarmaan wax ilaah subxana wa tacaala u talagalay midda labaadne qaybta muslimiinta waa in cafaafa uu helo qofkii uuna sinaysanin labada arrimood awgood waxay leedahay guurka in la fududeeyo sifo labadii wadda loo helo oo haddii la qaaliyeeyo qofkii maarata inuu markaas zine iyo uu ku dhaco maarata dembi uu ku dhaca imaanaysa iyadoo waayahan dambe guurka uu aad qaali u noqday weliba khaasatan ee alaabta guriga la dhigaayo iyo meherkii labadaba qaali ay noqotay waad ogtihiin saxaabada nebiga calayhi salaatu salaam wax badan baa ku soo aroorsay aayaadka qur-aanka iyo saxaabada labadaba nabiga calayhi salaatu salaam nin baa maarata uu imaaday gabadha nebigu uu imaan jirtay dhihi jirta nebiga i guurso wuxuu ku yidhi nabiga maaragtay markuu iska daayay nin baa wuxuu yidhi marka nabiga hadda adi rabin anaa guursana ani isii nabiga wuxuu yidhi marka maxaa haysataa markaasa wuxuu yidhi nabiga waxaan haya male waa kii marka lagu yidhi xataa wax mihir aan kaa dhigno faraanti ah soo raadi ninkii hataa faraantigiibuu waayey marka dambe waxaa la yidhi waxaad qur-aanka ka aqaanto gabadha bar intaasaa mihir lagaa dhiga guri ma jiro xoolo ma jiraan labadooda keliba iswataan meel hataa la dega ma laho aroos la gelinayo ma laho marka waxay kutusaysaa nabiga calayhi salaatusalaam dadaalka uu leeyahay iyay kutusaysaa aayadda qur-aankan waa ka arkayso wa ankixu layaama minkum asaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqara'a yuqnihum allah aayadda macneheeda waxaa waaye yani ilaah subxaana wa tacaala wuxuuna faraya yani in loo guuriyo kuwa aan lahayn maaragtay aan guursanin weli ee wan wanaagsanee addoommaha ah kuwa in loo guuriyo aayadda gadaal ilahi wuxuu daba dhigay in yakuunuu fuqaraa hadday yihiin kuwa waxba aan haysanoo faqiir ah oo waxba aan haysanin yuqniihum ullah ilaahay baa maaragtay deeqi marka guurka laguma xiro faqri iyo gaajo laguma xiro waana maaragtay koonkan ilahay baa iskale ruuxii shalay taajir ahaa beri faqiir buu noqon kii faqiirka ahaana beri taajir buu noqon marka nabigeena calayhi salaat salaam waa kan uu leeyahay alaaun xaqun cala allahi cawnahum saddex ilaah subxaana wa tacaala baa u kaalmayni hadday u kacaan saddexdaa waxaa ka mid ah annaakixu yuriidu alcifaafa ninka guursanaayo ee guurkiisa doonaayo in uu ma aragtay isku ilaaliyo oo uuna ku dhicin zina iyo xumaan uu ku dhicin inuu isku ilaaliyo ninka doonaayo ilaah subxaana wa tacaala baa u kaalmeen marka dhallinyarta iyo ma aragtay dadka waxaan faraynaa inay guurka la sii daayo oo gabdhaha iyo wiilasha been hawaaska telefoonka iska daayaan guurkana ilaahay baa u fududeen waxaana ogaataan guurba midku ka yari aysan wahaa barakuy nabig alai sala slaam midku ka fudud yahay yuu ka barka badan yahay waana aragnay oo gabdhaha maaragtay loo dhiga alaabta faraha badan iyo gaarida faraha badan iyo balaayada buuqaysi iyo waxa waa waxa guurka ula istaagi layahayo gabdhihii toddoba beri ubaa laqabi waa la sii daan ile marka horeba ilaah subxaana wa tacaala iyo kaalmadiisa midna kumayna imaanin waxay ku imaadeen un in maarata shaydaan iyo balaayo lasoo hormariyo marka waxaan ku celcelinaynaa in guurka la fududeeyo wiilashii dhallinyaradana isguursadaan ilaah subxana wa tacaalana ay kaalmaystaan
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan duceed la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ay ka wada qayb galeen madasha shanaad ee qaramada midoobay ee dalalka soo koraya oo ku qabsoomay magaalada dooxa ee dalka qatar labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay mideynta mawaaqifta labada dal si loo xaqiijiyo danaha wadajirka ay wadaagaan soomaaliya iyo jabuuti iyadoo mudnaanta la siinayo horumarka iyo xasiloonida gobolka madaxweynaha ayaa sidoo kale la filayaa inuu kulamo kale la yeesho madaxda kala duwan ee ku sugan waddanka ee qatar wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay maraakiibta sida sharci darrada ugu kalluumaysta badda soomaaliya war-saxaafadeed ayaana lagu sheegay in wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ay caddaynaysa in muddooyinkii la soo dhaafay ay ururinaysay xogo ku saabsan maraakiib kalluumaysi oo laga leeyahay waddamo shisheeya ay xadgudub kalluumaysi ku hayeen biyaha badda soomaaliya maraakiibtaasoo ilaa iyo bishii janaayo ku jiray biyaha dalka ayaana lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee waddanka soomaaliya wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamkana shaqaale ka tirsan shaqaalaha tareenada ee dalka griig ayaa xabsiga loo taxaabay iyadoo lala sugayo maxkamadda kadib markii shil tareen uu ka dhacay dalkaas oo ayna ku dhinteen ugu yaraan konton iyo toddoba qofa ninkan oo konton iyo sagaal sano jir ayaa xabsiga la dhigay kadib markii isku dhaceen booliiskii dad dibadbax sameynayay magaalada griegi ee athens waxaana lagu soo warramaya in xaalad kacsanaan ay ka taagan tahay magaalada athens ee waddanka griiga iyadoona dad badan ay mudaaharaad ka dhigayaan arrinta la xiriirta shilalka tarinada ee dalkaasi muddooyinka la soo dhaafay ku soo badanayay dhanka ciyaaraha kulmo ka tirsan horyaalada yurub ayaana la dheelay shalayto ilaa xalay iyadoo kulmo aada u xiiso badan ay ka dhaceen horyaalka ingiriiska kulankii ugu horreeyey waxaa u dhexmaray kooxa nottingham forest iyo everton labalaba ay ku heshiiyeen xasuuq kubadeed ayaa ka dhacday garoonka anfield xalay manchester united ayaa loogu adkaaday toddoba gool iyo eber iyadoo sidoo kale kooxda real madrid ay lumisay dhibco halka barcelona ay ka faa'iidaystay fursaddaasi sagaal dhibcood ayaana looga sarreeyaa ee kooxda real madrid ee dhanka la liiga ee sentedhe